iyo abaarsi wiin ansaamayti ku jarto gobollada dalka soomaaliya degmada qasadheer ee gobolka baaya ku mid ee meelo abaarta sida wiin ansaamayti guddoomiye ku-xeenka degmada qasadheer ee abdullaahi xasan saneye ku hadlay xaaladda abaartee ku jarta degmadaasi dhinaga aragtay abaaro iyo hadda aragtay eedaad ka aragtay feejigsanyiin murugugin waxaa noo ku hayte horta taasan ku oros marka hore aragtay xaaladii saasota jifiyaal la isku jeerta aragtay sida qandho badan iyo hergeb iyo waxyaalo badan oo daawoyarana aragtay wadanka aan u noqobateen basaaranaatin iyadaan isku jeerta walaal xaalada saasoor walaal tuulooyinka need hadda aragtay oo aragtay hadda meel himilehe aragtay eedan fayda leeraamadeer meel meel oo aragtay markii roobkii aragtay walka baxeen isku jeerti meel meel aragtay may banaqatay dhinyaa ilaa aragtay gedi iyo aragtay ilaa meeldoon baa laafuqsahi war yaroo ka baxeen oo aragtay ee hami iyo geedhati oo magi awlogeyba la shareebo waay daruuri oo iin walaaya xoolaa gudowna nagini abaaro asana meelyara wal kumid oo eegna aragtay hami iyo nay geedhati ama oolagi dhamaada ay kafaafen aragtay meel haddi meelsile roon anaaamale walaal xaalada aragtay iyada anisdarti saas oo kale guddoomiye oo hadalji wadaya baaqo sandari dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo heedo inti dadkun yohala deran gurma degdege walaal maya ka baagay dawladda koonfur galbeed iyo aragtay dawlada dhaha iyoona ummadaha aragtay oo aragtay daryeelka biniaadan roorayaan inti ummadaasi oo aragtay tacabadtada ti ilaahay gargaar la gargaaro lee ka baageen deegaanihii degmooyin ku tirsan gobollada koonfur galbeed soomaaliya ee han eedkiin saamayti abaarta shacabkaniyo naqdan haanoy afaarujan deegaanadiio iyo hanba han meelay ku helaayeen waliba maalintii ugu wadan